bismillaahi raxmaani raxiim marka ugu horeysa waxaa salaamayaa dadweynaha reer puntland iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha wasiirada golaha baarlamaanka isimada ganacsatada nabadoonnada iyo dadweynaha reer puntland meel kastoo joogaan waxaana ku salaamayaa salaanta islaanka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi anigu muddo shan bilooda waxaan ku maqnaa caafimaad caafimaadkaasna ilaahay subxaana wa tacaalaha waa igu soo guuleeyey haddana dalkan dib ugu soo laabtay aad baana u wanaagsanay caafimaadkaygu fiican yahay qodobka kale waxaan rabaa dadweynaha reer puntland inaan hal arrina u soo jeediyo maanta waxayna haysta colaad iyo abaar waxaa la doonayaa labadaasba waxaan kaga bixi karnaa midnimo ayaa looga bixi karaa dadweynaha reer puntland inay gacanta isqabsadaan oo abaarta dhacday dadkeenna abaarta ku dhacdayna sidaynu maaragtay wax u siin lahayn oo jeebka gacanta u gelin lahayn oo hadda inta shaqaynaysa wayba shaqaysay inta kalena ay u gaarsin lahayn dal iyo dibadba in laga qayb qaato qodobka labaad waxa weeye colaad iyo abaar adduunka wax ka weyn ma jiraan labadan rabbi baa laga madan galaa tan kale dadka maaragtay xasilooni la'aanta ka wada puntland ama mararka qaarkood waxyaalaha xasiloonida ku xun samaynaya waxaan u soo jeedinaya dadweynaha puntland ama dowlad ha ahaato ama ciidan ha ahaato ama ama nabadoon ha ahaato ama isima ha ahaato dhammaan wadar guud in looga qayb qaato in maaragtay isku aragti laga noqdo arrintaas tallaabo cad aynu uga qaadno si puntland awalba waxay ku soo cayshtay oo ku jiri jidhay midnimada puntland ayay ku jiri jidhay haddana midnimadeeda inaynu horey usu wadna ayaan rajaynaynaa waa tahay wasiir waxaan kaloo ku weydiinayaa dabcan muddo shan bilood aad tilmaantay inaad arrimo caafimaad u maqnayd wasiirka amnigana waad ahayd arrimo amni waa jireen maxaad xaaladda dalka kala socotay aad baad u mahadsantahay weriye horta ani waxa weeye dee nin caafimaad ku maqan baan ahaa markii aan caafimaadkan caafimaad darradii igu dhacaytana howl qaran ayaan ku xanuunsaday ama ha haato anoo ku dhaawacmay oo dhaawacaas uu ii keenay in maaragtay dhiigkarka iyo sokortaydu degi weydo ama markii kale ha haato aniga madaxweynaha iyo wasiirro badan annagoo mudug joogna howl qaran u aadnay howlo badanoo na soo foosaaray anoo ku dhex jira ayaa xanuunkaas igu dhacay alxamdulilahi rabbilcaalamiin aniga ka wasiir ahaan wasiirku hadduu maqan yahay wasaaraddu waxay leedahay wasiir ku-xigeen amniga ah waxay leedahay agaasimo guud waxay leedahay agaasimo waxyo waxay leedahay wasiiru dowlo amniga ah dee howlahaas iyagaa u xilsaarnaa anigana marmarka qaarkood intii aan fiicnaa wixii talabixintayda waan u soo jeedin jiray in maaragtay dadaal amni la sameeyo dalka iyo midnimadiisana laga shaqeeyo iyaguna wix dee ay qaban kareen inay qabteen baan u malaynayaa ilaahay idankii haddana waxaa weeye waxa harsan sidaanu u dhammaystiri lahay falankeeda ayaan gelaynaa haddii ilaahay nabad keenay hadda tacsi baa lagu jiraa allah u naxariistay madaxweyne hore puntland jenaraal maxamuud muuse xir sacad aduguna aqoon baad u lahayd bal maxaad ka xasuusataa aqoontii aad u lahayd cadda muuse intii uu madaxweynaha iyo ka horba cadda muuse aqoon dheerya baan u lahaa saaxiibkayna waa ahaa puntland keliya aanu cadda kuma banana ilaa iyo waxa weeye muddo dheer baan isnaqiin ninkaas wuxuu ahaa nin muwaadin ah nin wuxuu ahaa janana soomaaliyeed nin boqora buu ahaa nin xabiib buu ahaa nin qofka gaajaysan hadduu arko la ooya buu ahaa nin maaragtay wax kasta oo maslaxadda ummadda ah oo loogu yimaado ama maslaxadda dalka ah oo loogu yimaado ninbaan gacanta ka dhufsan buu ahaa nin waxa weeye wax badan oo tashiya qaata buu ahaa janan diyaarsan oo ummadda soomaaliyeed janankii loo soo diyaariyey baa ilaahay herjarannimo ku gaaray gubaratoore gobol buu soo maray odayaashii soomaaliyeed ee soo halgamay oo dowladnimada soomaaliya keenay buu ka mid ahaa markii dambena dadkii puntland inay cagaha dhigato oo xasilooni waa dhehela ay samayso sameeyey buu ahaa madaxweynaha markuu u noqday markii xataa conflicti puntland dhexdeeda ka dhacay in conflictigaa la dhammeeyo cadda muuse raggii ka shaqeeyey buu ahaa isagoo diidaya wiilal soomaaliyeed ama wiilal reer puntland inaan dhigoodu isku daadan marka waxaan leeyahay dhammaan caa'iladii uu ka geeridiyo annagoo dhanba iyo reer puntland iyo soomaaliya oo dhanba waxaan leenahay ninkaas wuxuu ahaa halgamaabu ahaa ilaahay ilaahay jinnadii ha geeyo ilaahay qabrigiisa ha waasiciyo ilaahay kitaabka gacanta midig ha uga dhiibo ummadda reer puntland iyo ummadda soomaaliyeedna waxaan u soo jeedinaya anugu aan ugu horreeya cafiya masaabax in la cafiyo qofka hadduu dhinto waa la cafiyaa in la cafiyo baan u soo jeedinayaa cid kasta oo reer puntland ay cafiso baan u soo jeedinayaa wasiir ugu dambeyn waxaan rabaa inaan ku weydiiyo een, meydka madaxweyne hore puntland allah u naxariistay cadda muuse dubay baa laga soo qaaday adiguna caafimaad hindiyaad u jirtay haddana isku diyaarad baa la socoteen arrintaas sidee ku suuragashay arrintaas waxay ku suura gashay markii aan ogaaday inuu la soo qaaday madaxweynaha meydkiisa ee tikirkaygii oo baa soo hormarsaday si aan uga soo qayb galo aaskiisa iyo diyaaradda dubay ka soo qaadaysa inaan la lug helo oo aan tacsida iyo iyo aaska madaxweynaha aan uga qayb qaato maadaama aanu si gaara iyo si guudba aanu saaxiib ahayn madaxweynahaygiina ahaa boqorkaygiina uu ahaa aqoon dheeri aan isu lahayn arrintaa awgeed ayaan tikirkaygii soo hormarsaday si aan aaskiisa uga qayb galo isagana sidaas aan u imaan ula socda hadda meydka ula socda